إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal warka madaxdiisii dagaallo ka dhan aha ciidamada shisheeyaha iyo kuwa soomaalida ah ee la socda ayaa xalay ka dhacay qaybo ka mid a gobollada shabeellaha hoose iyo jubbada hoose ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa weerar ku qaaday fariisin askarta jabuutiyaanka ah ay ku leeyihiin magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan weeraro isugu jira madaafiic iyo dagaal toos ah ayaa xalay lagu qaaday saldhigga ciidamada burundi ay ku leeyihiin deegaanka biyicadda ee shabeellaha dhexe shan iyo toban askari oo mid ka mida u dhashay dalka burundi ayaa lagu dilay qaraxyo shalay ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa lagu weeraray gurigiisa oo ku yaala magaalada muqdisho ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed ayaa qarax lagula eegtay degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose ciidamo ka tirsan kuwa shisheeyaha afrikaanta ayaa weeraro lagula eegtay deegaanka buufow ee gobolka shabeellaha hoose qarax xooggan ayaa lala beegsaday gaari ay la socdeen ciidamo kenyaati ah kaas oo marayay deegaan hoostaga magaalada mandheer ah ee dhulka n f d wasiirka dagaalka ee dowladda ingiriiska oo ka mid ah dowladaha soomaaliya faragelinta ku haya ayaa muqdisho kula shiray madaxweynaha dowladda federaalka jufooyin ka tirsan beesha gaaljecel ayaa dowlad diini ah loogu soo gebagabeeyey deegaan ka tirsan gobolka hiiraan iyadoo dardaaranno muhiim ah loo jeediyey meydka gabar yar oo la kufsaday ayaa laga helay duleedka magaalada muqdisho idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa bahisay qaybta saddexaad ee muuqaalada waraysyo ay la yeelatay qaar ka mid ah ergooyinka soo doortay baarlamaanka federaalka kuwaas isku soo dhiibay xarakada shabaabulmujaahidiin shil khasaaro xooggan geystay ayaa ka dhacay waddanka kameruun booliska waddanka naijeeriya ayaa dhaawacay ruux u dhashay waddankaasi ciidamada maamulka yahuudda ayaa burburiyey masjid ku yaala deegaan dhaca daanta galbeed ee waddanka falastiin إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا waa maalinimo khamiis ah shan iyo tobanka bisha jamaadul awal sannadda kun afar boqol labaiyo afartanka hijiriga ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran weeraro kala duwan oo ka dhanaa shisheeyaha iyo lajiriyaashooda ayaa xalay ka dhacay gobollada shabeellaha hoose iyo jubbada hoose ciidamo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay waxa ay weeraro ka geysteen saldhigyo ku yaala jubbada hoose iyo shabeellaha hoose haddaan ku holmarno shabeellaha hoose meelaha la weeraray waxaa ka mid a saldhigga ciidamada shisheeyaha arbacow degmada wallaweyn oo shabeellaha hoose ka tirsan weerar loo adeegsaday qarax ayaa lagu weeraray bar kontarool oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed waxaana weerarkaasi ku dhaawacmay afar askari sida ay xaqiijiyeen ila wareedyo mas-uul ah isla shabeellaha hoose shalay duurkii gaari taw ah ayaa lagu qarxiyey deegaanka buufow isla buufow waxaa shalay qarax lagula beegsaday ciidamo lugeynaya oo ka tirsan kuwa shisheeyaha dhinaca jubbooyinka waxaa xalay la weeraray saldhigyada ciidamada kenyaatiga iyo kuwa soomaalida ah ay ku leeyihiin deegaanka quuqaani degmada afmadow cabdalla biroole yuuntooy iyo baarsanguuni ciidamo ka tirsan shabaabulmujaahidiin oo aad u hubaysan ayaa goobahaasi kula dagaalamay askarta shisheeyaha iyo lajiriyaashoda dhawaqa rasaasta ayaa laga maqlayay meelo ka baxsan goobaha dagaalada ay ka dhaceen marar badanna goobaha aan soo xusnay ee ka tirsan jubbada hoose iyo shabeellaha hoose waxaa ka dhacay weeraro soo noqnoqday oo ciidamada shabaabulmujaahidiin ay ku ekeeyeen shisheeyaha iyo kuwa weheliya hiiraan ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin xalay waxa ay ka dagaalameen degmada beledweyn ee xarunta u ah gobolkaasi xerada lamagalay oo ay fariisin ku leeyihiin jabuutiyaanka ayaa lagu ekeeyey weerar dhowr jaha ka yimid dagaalkaasi ayaa la rumaysan yahay in khasaare uu u geystay askarta jabuuti inkastoo idaacaddu aysan helin faahfaahin buuxda oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay dagaalka dhinaca shabeellaha dhexe ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxa ay xalay madaafiic iyo dagaal toos ah ku qaadeen saldhig ciidamada burundi ay ku leeyihiin deegaanka biyacadda ee shabeellaha dhexe dagaalka ayaa yimid xilli askarta burundi iyo kuwa soomaalida ah ee ku sugan shabeellaha dhexe uu dhagahooda ka guuxayay weeraro qaraxyo iyo kamiin isugu jiray oo shalay lagula beegsaday duleedka degmada balcad ee gobolkaasi weerada oo ah saddex qarax ayaa geystay khasaaro dhimasho iyo dhaawac leh waxaana inta la xaqiijiyey dhintay shan iyo toban askari oo mid ka mid a uu ka tirsanaa ciidamada burundi kamiin iyo qarax ayaa ugu horeen inta u dhexaysa gololey iyo balcad waxaa lagula beegsaday askarta dowladda waxaana weerarkaasi u ahaa kii ugu horeeyey ee qabsaday askarta dowladda federaalka looga dilay toddoba askari afar kalena waa lagu dhaawacay mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgalkaasi ku furtay afar qori iyo saddex boosh waxaana ay gubeen gaari ay la socdeen ciidamada maamulka koonfur galbeed qarax labaad ayaa isla goobta ka dhacay kaas oo lala eegtay ciidamo lugeynayay waxaana kaas ku dhintay toddoba askari oo ka tirsan soomaalida wadarta guud labada qarax iyo kamiinka dhimashadu waxa ay ahayd afar iyo toban askari inta aynu ognahay qarax saddexaad ayaa inta u dhexaysa gololey iyo balcad waxaa shalayto lagula beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa burundi dhimashada ayaa ahayd hal askari oo ka tirsan ciidamada burundi wadada xiriirsa degmooyinka balcad iyo jawhar ayaa waayahan dambe waxaa ka dhacaya weeraro isugu jira qaraxyo iyo dagaallo toos ah oo ka dhan ah ciidamada shisheeyaha burundi ee ku godoonsan gobolkaasi iyo kuwa soomaalida ah ee caratuurka u ah muqdisho haddaan eegno xalay xaafadda sonakey ee magaalada muqdisho waxaa lagu weeraray sarkaal ka tirsan militariga dowladda federaalka weerarka ayaa ka dhacay guri uu sarkaalka ku leeyahay xaafaddaasi lamana helin khasaare ka dhashay weerarkaasi muqdisho markaan ka tagno duleedkeedana waxaa xalay ka dhacay weerar lagu qaaday askarta dowladda federaalka ee isbaarada ay u taalo deegaanka siinka dheer ee duleedka muqdisho haddaan ka gudubno gobolada dalka soomaaliya sidoo kale weerarada meelaha ay ka dhaceen waxaa ka mid ah gobolka n f d ee gacanta kenya ku jira qarax xoogan ayaa haleelay gaari cabdibile ah oo ay la socdeen ciidamo kenyaati ah kuwaas oo marayay deegaan hoostaga magaalada mandheera ah ee dhulka n f d gaariga ayaa gebi ahaantiisa burburay waxaana ka dhashay dhimasho iyo dhaawac si kastaba xaal ku ahaatay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ee ku firirsan wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya iyo gudaha dalka kenya ayaa sii laba jibaaray weerada ka dhanka ah shisheeyaha iyo lajiriyaashooda intaas aan kaga gudubno wararkii dhacdooyinka ee na soo gaaray iminkana wararkeena kale ayaan sii ambaqaadi doonnaa insha allah wasiirka dagaalka ee dowladda ingiriiska oo ka mid ah dowladaha soomaaliya fargelinta ku haya ayaa muqdisho kula shiray madaxweynaha dowladda federaalka faahfaahinta warkan waxaa noo soo jeedinaya waryaheena cabdulahi yaasiin jaamac wasiirka dagaalka ee dowladda ingiriiska oo ku caanbaxday dhibaataynta dadka muslimiinta ah ayaa shalay soo gaaray magaalada muqdisho wasiirka oo la yidhahdo ben wales ayaa waxa uu la kulmay madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo kaas oo wakhtigiisa uu sii dhammaanayo shirka ayaa ahaa mid albaabadu u xiran yihiin oo saxaafadda aan loo ogolaanin waxaa imaashihiisu ku soo aadaya xilli maraykanku inta badan ciidamadii soomaaliya ka joogay uu daadgureeyey walow weli siyaasad ahaan uu asagu ku lug leeyahay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo uu kor ka maamulo ingiriiskana waxaa suuragal inuu arko in meeshan fursad siyaasadeed ay uga bannaan tahay waxaa qasaba in farmaajo uu ku calaacalayo wasiirka dagaalka ee ingiriiska islamarkaasina uu sheegayo in loo baahan yahay booskii maraykanku uu banneeyey in ay buuxiyaan ingiriiska ayaa ciidamada waxa ay ka joogaan gudaha soomaaliya magaalada baydhabo qaarkood ayaa fariisimo ku leh halkaas oo ay tababarro ku siiyaan ciidamo ka tirsan dowladda federaalka iyo maamulka koonfur galbeed waxaana ingiriisku uu halkaasi ku baahiyey dhaqan xumo aad u weyn iyadoo hablo fara badan lagu arkayo garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhabo oo ay fariisin ku leeyihiin ciidamada ingiriiska wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka xasan xuseen xaaji ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey qodobo dhowra oo ka mid ah kuwii ay isla soo qaadeen wasiirka dagaalka ee ingiriiska iyo madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo waxaan kale ka wada hadalnay sidii loola dagaalami lahaa oona looga cirabtiri lahaa ururka argagixisada al-shabaab waana kulankanaga wuxuu ahaa kulan aad iyo aad loo lafuguray oo waxyaabo badan ay ka soo baxeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka wuxuu u mahad celiyey wasiirka iyo dowladda u k caawimaadda mar kastaba ay la garab taagan yihiin dalka soomaaliya ha ahaatee midda ciidamada iyo amniga ingiriisku wuxuu ka mid ahaa waddamadii reer yurub ee soomaaliya muddada dheer gumaysanayay aakharkiina xaasnimo ka buuxda iyo kalgacayl uu hayo kuwa ay isku bahda yihiin ayuu soomaaliya qaybo ka mid ugu wareejiyey dowladaha kenya iyo etoobiya kuwaas oo ilaa iyo iminka gumaysanaya iminka ingiriisku waa waddanka labaad ee siyaasad ahaan soomaaliya faragelin ku haya waxaana ka horreeya maraykanka oo keliya jufooyin ka tirsan beesha gaal jecel ayaa dowro diini ah loogu soo gebagabeeyey deegaan ka tirsan gobolka hira iyadoo dardaaranno muhiim ah loo jeediyey waa kan maxamed cali aadan munaasabadan oo ahayd mid si eersare ah loo soo agaasimayeyna ka soo qayb galeen marti sharaf kala duwan ayaa waxay ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadii islaamiga ee hiiraan munaasabadda ayaa waxaa dowro sharci ah loogu soo xirayay afar jufo oo ka tirsan jufooyinka daga wilaayada odayaasha loo soo xiray dowrada ayaa waxay tiradoodu ahayd siddeetan ruux iyagoona qaatay duruus kala duwan oo muhiim ah nabadoon maxamed sheikh oo ka tirsan nabadoonnada wilaayaadka islaamiga ah oo ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay waxyaabihii ay ku heshiiyeen odayaasha dowrada loo soo xiray meeshaan diin aan ku qaadannay diintii aan ku barannay inaan ku camal fallanna waa ku ballannay dowladda kadib waa ogtihiin akhyaarta ogaaska hogaaminay iyo idinkii ardada ahaay annagoo reer gaaljecel meeshan waxaan ku galnay talo dowladda wixii ka soo baxay waxaan ku heshiinay oo ina tadbiiqinno dib aan u qaadan aan ku heshiinay iyo wixii maxaa la yidhaahdaa noo muuqanay inta waa kawada hadalnay koo waxaan noo ahayd barashadii diinta intaan barannay inta noo dhimanay aan dhammaystirano inaan ku camal falno laba waxaan noo ahayd oon ku heshiinay camalkan jihaadiga ah inan mushaarikayno wax ku yeelano naf iyo maal aan ku bixinno sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay qaar ka mid a odayaasha loo qabtay dowrada iyagoona soo bandhigay waxyaabihii ay ka faa'iideen dowrada wax badan hadiis alle ku raha shuruud walaa ilaaha nala baray waxaa nala baray hadiis alle ku raha nawaaqiqo islaam waxaa islaamnimada burinaya wax badanaan ka faa'iidnay alxamdulilaahi ilaahay ama haddaas iskale wax hadiis alle ku raha salaadii wixii ka horreey salaada hadiis alle ku raha weesa qaadkii intiin salaada la gelin wixii ka horreey shuruudihii waa noola sheegay wax badanaa nala barin marka insha allah waa ku faa'iidnay wax badanaan ka gaarnay bismillah meeshaanan iskugu imaadnay ilaahiginagu afuji alxamdulilah islaamka noogu yeeriyo meeshaan haddii aan lakuu diidin aan iskugu imaad ha ku mahadsan ilaah ha ku mahadsan khayr allah siiya teeda kale wax weyn oo khayr ahaan ka faa'iidnay diin aan nagula bari ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaaska beesha gaaljecel ayaa dardaaranno u soo jeediyey odayaasha waxaan adkaynaa marka insha allahu tacaala dardaaranayga ah in ilaahay diintiisa la barto intaan niman mas-uul laheen oo ma cid aan wax ka gelin lama keenin sideedaba waxa intaan loo soo xulay waa inta ugu jiro jufuolaba laga keeni karaa la dhihi karaa waa dadkii wax fahmaayey waa dadkii ammaanada iyo maanta dadka ummadda badbaadin laha jazakum allahu khayr war nimihi waxaan leeyahay jihaadka maanta jira xaraka shabaab mujaahidiin wada haddaad moodeen in ladinka leeya idinkaa iska leh waxa shaqada loo qabanayna waa idinka marka waxaan leeyahay allah idin janneeyo in maaragtaa juhdi aan ku bixinno waxaan u wadaa marka in ilaahay tabaaraka diintiisa aan baranno macaahidda sharciga ilmahena u dirno annaga lafteena sheekh keensanno diinta ilaahay baranno memoriyaalka ku shubanno haddii jaahilaan aan waxba baran karo shaydaan aan ka sheekaya waxaas waa been nin wax baran karin ma laha xaqiiqatan jazaakum allahu khayr wilaayaadka islaamiga ah ee imaamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa ka dhaca dowraad sharci ah oo sare loogu qaadayo aqoonta qeybaha kala duwan ee bulshada
meydka gabar yar ayaa lagu kufsaday duleedka magaalada muqdisho deegaanka la fulo ee duleedka muqdisho ayaa doraad lagu kufsaday gabar yar oo siddeed sano jir ah kadibna waa la dilay sida ay xaqiijiyeen eheladeeda gabadha ayaa lagu tuuray dhul hawd ah halkaas oo meydkeeda laga helay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ayaa sheegay in ay qabteen ninka kufsiga u geystay gabadhan lamana oga inuu ka tirsan yahay ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo maalmihii lasoo dhaafay falal kufsi ah ka geysanaya muqdisho iyo duleedkeeda gabadha la kufsaday oo agoon ahayd ayaa ku dabafeelaysa gabdho yar oo lagu kufsaday magaalada muqdisho iyo duleedkeeda waxaana falalkan kufsiga ah ay cabsi gelisay dadka barakacayaasha ee ku nool muqdisho iyo duleedkeeda idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa baahisay qaybta saddexaad ee muuqaalada waraysyo ay la yeelatay qaar ka mid ah ergooyinka soo doortay baarlamaanka federaalka kuwaas oo isku soo dhiibay xarakatu shabaab walmujaahidiin faahfaahinta warkan waxaa noo soo jeedinaya waryahan abuubakar ibraahim geedi bismi illaahi araxmaan araxiim
war hoyaala hoyaalayey hoyaalayey hoye ka fogaada federaalku waa foolxumi iyo cebe fahmi weysay soomaaliyey filinka galaqaybta saddexaad taxanaha muuqaalada waraysiga ah ee idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan la yeelatay qaar ka mida ergooyinkii soo doortay xildhibaanada baarlamaanada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa waxaa habeenkii xalay lagu soo qaatay waraysi gaar ah oo idaacaddu la yeelatay deerow isxaaq mukhtaar oo ka mid ahaa ergadii maamulka koonfur galbeed ee isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab qaybta saddexaad waa waraysi aanu la yeelanay deerow isxaaq mukhtaar oo ka tirsanaa ergadii ka socotay maamulka koonfur galbeed wuxuuna u codeeyey xildhibaan lagu magacaabo iskow deerow isxaaq oo ka tirsan xildhibaanada dowladda federaalka cabsi waxay naga gaartay inaan ka cabsanno yaanyuurta annagoo u malaynayna al-shabaab haddana alxamdulilaah bannaanka ayaan soo istaagnay allah ayaan u tooba keennay ayuu yidhi deerow isxaaq mukhtaar oo ka tirsanaa ergadii maamulka koonfur galbeed ugu horrayn waxa uu soo bandhigayaa takanaha uu ku dhacay isagoona sheegaya in xildhibaanada iyo xubnaha la shaqeeya shisheeyaha ay yihiin khaa'iniin dhibaato ku haya shacabka soomaaliyeed ee ku nool bariga afrika magacay deerow isaaq mukhtaar deegaankay gobolka bokool gaar ahaan degmada tiyeglow shaqaday waa isku suugley askareer baydhaba may qabanay oo dad oo micnaha isku dinyarahayni may doornay dadkan murtadiintan oo soomaaliyeed dadka walku dooradii iyo ka jarnay ana may dooraday laanla raaw isgow daaro isaaq ayaa doorday haldhabaana hadda wallaahi wadaa nimanka niman qaacimin ah waxay horta macnaha sabadan qalad ee dadka ummada Soomaaliyeed oo xilaaga sigli sabadan oo qalad ee iyo walka dooradan waana leen dooradii baan iyo khiyaano iyo horta wadanka hadda ma yaala dhabadan ayaala een kala qob kala googoyn dhaca balaaye rafaad een qabiilisto dhabadan ajar sidan dooradayna may kama tahay tahay een dadoo macnaha halkii een isku dinyarayni waaba la faylayd una markii doordan boqolkiiba lan boqol waaba iska dilaan hata sidoo kale deerow isxaaq ayaa ka sheekaynaya dhacdooyinkii ugu yaabka badnaa ee uu la kulmay intii uu ku sugnaa goobaha ay ka taliyaan shisheeyaha hataa nyaawa kuroorani nyaaw hamiin qalaf qalaf qalaf haddii albaabka keensi ugu dhonsaan fadhiyaasino obsorta meelanoo jeyd ilaahay maxaad le inta korna dhabna mana deerna kaalama ininka dhin mujaahidiinta kuwabsaan macnahaas dadki baalkaan haaya haddiiba la aami yah dadkilanka dhagaanaya haddii la aami unuun aamasa sugaani ini unuuna obsii bilaawni ini baharka dhiinaya ogaani intii dhadhuumada korna dhadhuumadaani haddana bannaanka hasbeyni insha allah ilaahay aan tooba sheegni habeen habeeno kamid waa macnaha ya kaadankahay baraakad reed ya gali lang leelanga meelaha mari ini ana lanki ini ana shiitigama ini ana kuroro ini ana dareem way habeen shayinka yaa badanayta ugu dambayn waxa uu sheegay inuu allaah dartii uga soo baxay falkii uu ku dhacay isagoona fariin baaqa u diray odayaasha hadda doonaya inay ka qayb galaan doorashooyinka intiina tusiyan intiina argan unoo horta baniidaan hagali naanin ikrin inti una mujaahidiinta muslimiinta soomaaliyeed ini una anseena oo ilaahay dowle annagana ilaahay intooba sheegna ini dhiiganoona mujaahidiinta ku badbaado yoon aan sheegna saas ahaan ka sheegna ilaahay dowle intooba sheegna ilaahay aan tooba sheegna gaar ahaan ini mujaahidiinta aan sheegna ini un ha ku toobiina nimankii gaalada la jaray gaal la jireenka hayay gaalada haayeen oo dhabka soomaaliya ka wadadii oo dhacga ka wadadii oo kufsiga ka wadadii oo dilka ka wadadii oo dadka kala goynta ka wadadii ini ha ku naqni ini mujaahidiinta aan sheegna oo macnaha ilaahay dowle ani intooba sheegni mujaahidiinta dhiigana ku badbaada saasaan ka sheegno intaan dirin ma inku digay dadka soomaaliyeed meel ka sirwan gaar ahaan hadda meelin la raaw koonfur galbeed oo hadda diyaar laka dooradahay ma inku digay walaaladay inay qaa'imiintaas inay dooran ilaahay ku obsadaan han dhoku fiirsadaan ayaa inku digay horta xalqadan ayaa qayb ka ah waraysiyo muuqaale taxano ah oo idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan la yeelatay qaar ka mida ergadii soo xushay baarlamaanada federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada kuwaasoo isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana si weyn loogu soo dhoweeyey deegaano ka tirsan wilaayaadka islaamiga ah
shil khasaaro xooggan geystay ayaa ka dhacay waddanka kameruun warkaas iyo war kale oo ku aadan booliiska waddanka nigeriya oo dhaawacay ruux u dhasha waddankaasi waxaa haya waryaheena maxamed ciise shilkan khasaaraha geystay ayaa yimid kadib markii gaari basra kaab ah ay isku dhaceen gaari xamuul ah oo shidaal u waday galbeedka waddanka kameruun taasoo keentay in dab xoogan uu halkaasi ka kaco islamarkaana geysto khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho dhaawac soo gaaray dadkii saarnaa labadii gaari isku dhacay inta la xaqiijiyey shilkan waxaa ku dhintay saddex iyo konton ruux waxaana ku dhaawacmay sagaal iyo labaatan kale oo dhaawacoodu yahay mid daran maadaama jirkooda uu si xun u gubtay sida uu u sheegay wakaaladda wararka e f b sarkaal ka tirsan waaxda caafimaadka gudoomiyaha degmada dashaanig oo ah halka uu shilku ka dhacay ayaa saxaafadda u sheegay in dadka dhintay la aqoonsan waayey heebtooda maadaama jirkooda uu dhammaantiis gubtay lana kala saaray la-ya herag iyo dumar midka ay yihiin wadanka cameroon ayaa ka mid ah dalalka ay ka dhacaan shilalka gawaarida iyadoo sanadkii labada kun sideed iyo tobankii shilalka ka dhacay dalkan ay gaarayeen lix kun sideed boqol toddobaatan iyo saddex shil sida laga soo xigtay waxaa loogu yeero ururka caafimaadka adduunka dhanka kale ciidamo ka tirsan booliiska wadanka nigeria ayaa rasaas xoogan ku furay dad dibadbax ka dhigayay caasimada wadankaasi ee abuuja dadkan oo isu soo bax dhigay ayaa waxay dalbanayeen in lasii daayo sheekh zakzaki oo u xiran xukuumadda nigeria waxaana rasaasta ay booliisku fureen ku dhaawacmay hal ruux rasaasta ay ku fureen booliiska dadka rayidka ah ayaa waxay ka dhacday afaafka hore ee maktabka xuquuqul insaanka ee dowladda nigeria video lagu baahiyey baraha internetka ayaa lagu arkayaa ciidamada oo rasaas ku ridaya dadka dibadbaxyaasha ah iyo ruux dhaawac ah oo dhulka jiifa sheekan ayay dibadbaxyaasha dalbanayaan in lasii daayo ayay dowladda nigeria maxkamadiintiisa dib uga dhigtay sideed iyo tobanka bisha maarso ee soo socota ugu dambayntiina ciidamada maamulka yahuudda ayaa burburiyey masjid ku yaala deegaan dhaca daanta galbeed ee waddanka falastiin sida uu warkan ku faahfaahinayo waryaheena maxamed amiin shalay oo ahayd arbaco ciidamo ka tirsan gumaysiga yahuudda ayaa burburiyey masjid iyo ceelbiyood ay lahaayeen dadka muslimiinta ah ee reer falastiin kuwaas oo ku yaala daanta galbeed ciidamadan oo watay gaadiidka dagaalka ayaa hareereeyey deegaanka iyagoona gebi ahaanba dumiyey dhismaha masjidka oo ku fadhiyey baaxad dhan boqol iyo afartan mitir oo isku weer ah goobjooge falastiini ah oo lagu magacaabo maxamed yatiimiini ayaa sheegay in ciidamada gumaysiga sidoo kale ay burburiyeen ceelbiyood laga cabo biyaha oo ay lahaayeen dadka rayidka ah dhanka kale iska hor imaadyo culus oo u dhexeeyey askarta yahuudda iyo dadka falastiiniyiinta ah ayaa waxa ay ka dhaceen bariga magaalada alqudus ee ku jirta gumaysiga yahuudda ila wareedyo maxalli ah ayaa waxa ay sheegayaan in askarta yahuudda ay xoog ku galeen deegaanka xasman oo ka tirsan dhulka falastiin waxay wararku intaasi ku darayaan in ciidamada gumaysiga yahuudda ay rasaas bambaanooyin iyo sunta dadka ka ilmaysiisa ay ku fureen dadka deegaanka taasoo sababtay in wiil dhallinyaro falastiini ah uu dhaawac ka soo gaaro deegaanka xasman oo ka tirsan dhulka falastiin ayaa waayadii ugu dambeeyey waxa uu martigelinayay weeraro ay soo qaadayaan ciidamada yahuudda kuwaas oo ka dhan ah dadka muslimiinta ah ee reer falastiin waad mahadsantahay maxamed amiin warkii oo dhegaystayaal idinkaga imaanayay idaacadda alfurqaanna saaka oo khamiis ah waa naga intaa cidduu dhaafana waxa ay ka heli kartaa barta aaladda internetka aynu ku leenahay radio alfurqan com